bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin salى اllah wslm عlىa nabiyina mxamadi wعlى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun ahlu اlcilmi wاlfadli axaqu biاlimaama baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ahlu اlcilmi cilmiga ahlkiisa iyo walfadli fadliga ahlkiisa ayaa axaqu ku xaqnimo badan bilimaamati imaamnimada halkan laga bilaabo wuxuu ka gelayaa abwaabu limaama ama axkaamta ku saabsan imaamada qofka imaamka noqonayo bukhaari marka wuxuu baabeeyey ahlulcilmi waalfadli axaqu bilimaama imaamnimada waxaa ku xaqle dadka cilmiga iyo fadliga cilmiga la sheegayana marka waa cilmiga sharciga nusuusta sida aan arkayn ama ay tilmaamaysana xadiidkii abi mascuudin albadri fii saxiixi muslim wuxuu ahaa yaumu اlqowma aqra'uhum likitaab اllah fain kaanuu fi اlqiraa'ati sawaa faaclamuuhum biاsunna wuxuu yidhi qowmka waxaa uga imaam noqonayo qofka ugu akrin badan qur-aanka hadday qur-aanka qiraa'adiisa ka sinaadaanna sunnada kan ugu cilmiga badan qiraa'adaas marka qofka qiraa'ada badan xilligii asxaabta qofkii qur-aanka akhriyey wuxuu ahaa qof cilmi badan luqadooduu ku soo degay nebigay la joogeen macaanidii marka fiqhiga iyo keenaysay way lahaayeen ayaga marka ayb kadib bay marka culimmada waxaa markii la arkay qof qur-aankiina xafidsan lagana yaabo in axkaamtii uusan waxba ka garan karin salaadaba ha u weynaatee yaa markaas waxaa la yidhi alaclamu waalaqra'u ayuhumaa yuqadam imaamu shaafici iyo imaamu lbukhaari iyo sida hadda tagwiidkiisa ka muuqata iyo waxay leeyihiin alafqahu waalaclamu axaqu bilimaama ayb imaam axmedna waxa uu yidhaahdaa haddii axkaamta salaada uu yaqaano axkaamta salaadda ku saabsan haddii uu yaqaano siyaabaha kaleba looga cilmi badnaadee laakiin qaari uu yahay isagaa tujinaya marka ile axkaamta salaadda waaye wax loo baahi badan yahay ayb haddii laakiin ay dhacdo in markaas qisadan abubakar iyo ubay ibnu kacabna imaam axmed isaga waxa uu ka yidhi abubakar horumarintiisa macno kalaaba ku jiray oo ah khilaafadiisa inuu nebiga ku caddeeyo ayuu rabay ayb maahan marka aclam iyo aqra' isku hor yimid maahan marka la fiiriyo ubay ibnu kacab iyo abubakar saxaabada waxay dhihi jireen aqra'unaa ubay ayb haddana macnahaasa abubakar ku jiray baa la yidhi oo nebigu wuxuu rabay inuu ku muujiyo khilaafadiisa markuu nebiga dhintay ka bacdi sala allahu calayh ali wasalam ayb saasoo ay tahayna ibnu rajab wuxuu yidhi abuubakarna qur-aanka waa akhriyey ubay ibnu kacabna waa akhriyey suurad kala badan suuradaha qur-aanka dhammaantiis abubakar waa akhriyey ubayuna ubay ibnu kacabna waa akhriyey qiraa'adii waa ka sinaadeen fadli buu dheeraaday marka ayb oo qiraa'ada asalkeedaa la rabaa buu le asalka qiraa'ada ayb qaala alimaamu albukhaariyu raximahu اllahu tacaala xadaanaa isxaaqu bnu nasr ayb qaala xadaanaa xusaynun xuseyn bnu dakwaan weeyaan can zaa'idata zaa'idatu bni qudaamah abusalt alkuufiyu can cabdilmalik bni cumayr qaala xadaanii abuu burdata can abi muusa qaal marida annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigi ayaa jiraday fashtadda maraduhu jiradiisii ayaa darnaatay oo way darnaatay jiradiisii faqaala waxa uu yidhi muruu abaa bakrin abuu bakar fara falyusalli binnaas dadka ha tujiyo faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi innahu abubakar rajulun nin weeyaan raqiiqun ninkaasoo jilicsan oo yacnii aad u qalbi jilicsan idaa qaama maqaamaka idaa qaama haddii uu istaago maqaamaka ay fii maqaamika maqaamkaaga meeshaad istaagta haddii uu istaago lam yastadic ma karayo ma awoodayo an yusalliya binnaas dadka inuu tujiyo qaala waxa uu yidhi muruu abaa bakrin abubakar amra falyusalli binnaas dadka ha tujiye facaadat way soo celisay faqaala waxa uu yidhi markaa nebiga muri abaa bakrin abuubakar far falyusalli binnaas dadka ha tujiyo fa inna kunna idinku sawaaxibu yuusufa yuusuf naagihii wakhtigiisii joogay baad la mid yaad la mid tihiine oo waxa ay kula mid yihiinna waxay tahay dhinaca waxa ay qarinayaan iyo waxa ay muujinayaan oo kala beddelan ayb oo macnaheeduna ay tahay waxay rabto iyo waxaan ay sheegayso isku mid maaha iyada marka ujeed kaley leedaho aabbaheed in la dhibsaday diidaysaa meel nebiga istaagi jiray ninkii soo istaago nuqsaan unbaa ka muuqanayso taasay diiday marka aabbaheeday taas u diidaysaa sidaas darteed bay waxay ku marmarsiyoonaysaa marka ay leedahay innahu rajulun raqiiqun iyo waxyaabahaasoo dhan marka waa waxyaabo waxa ay rabto ka duwan ayb tashbiihu marka saas faataahu rasuulu ergeygii qofkii rasuulkii uu diray baa u yimid fasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey abubakar waa loo yimid qofkii rasuulka uu soo diray baa u yimid salaadda dadka ka bixi baa layidhi tuji fasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey fii xayaati اnnabiyi sala allahu calayhi wasalama wakhtigii nebiga uu noolaa dhexdeeda isagoo rasuulkii nool ayaa abuubakar uu dadka tujinayay maalmihii nebigu uu jiranaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayb xadiidka marka maxalushaahidkiisa waxaa weeyaan abuubakar maadaama uu ahaa aclamuhum wa afdaluhum isaga ayuu nebiga yidhi salaadda ha bixiyo ha tujiyo ayb masaladana marka waxaa ku jirto khilaafka ku jiro aqra'a iyo afqaha midka la hormarinaayo waa tilmaannay ibnu rajabna aaduu u baxfiyey juska lixaad fatxulbaariga waxa uu yidhi wahada mima yustadallu calaa ana alafqaha waalaclama muqadamun cala alaqra'i ninka fiqiga yaqaano iyo cilmiga leh waa laga hormarinayaa ninka qaariga ah liannahum qaaluu maxaa yeele waxay yidhaahdeen ubayun aqra'uhum ubay ayaa kan ugu akhris badan ahaa wamaca dalika qadama abaa bakrin wmaca dalika qudima abu bakrin baa la hormariyey ayb waqad ikhtalafa alculamaa'u fii hada faqaala طaa'ifatun yuqadamu alafqahu wahuwa qowlu caطaa wاlthawriyi wamaalikin wاlawsaaciyi wاshaaficiyi waabi hawr waqaala alleyt yaumuhum afdaluhum wakhayruhum ayaa tujinaya kan ugu khayr badan uma aqra'uhum kan ugu qiraa'a badan uma asanuhum kan ugu daweyn markaas wadahaba طaa'ifatun waxay ku tageen qolana ilaa ana alaqra'a yuqadamu wahuwa qowlu اlashcaf wabni siriin waaxmed waisxaaq waasxaabi الra'yi xakaahu canhum ibnu اlmundir ayaa sidan ka sheegay wakhtaarahu ibnu اlmundirna sidaasuu doortay ninka qaariga in la hormarinayo lianna naska saas waa wanasa axmedu ana alaqra'a muqadamu ida kaana yacrifu ma taxtaaju ilayhi الsalaatu min alfiqhi weliba imaam axmed wuxuu yidhi hadduu yaqaano waxa salaadda ay u baahanayso oo fiqhi ah haddii uu iska celin karo uu yaqaano isagaa la hormarina fiqhi kale la fiirin maayo zake iyo xaj iyo axkaamtaas kale maya salaadda fiqigeeda hadduu yaqaano wixii la soo gudboonaado uunan xallisan karo uu yahay qiraa'ana uu ku darsado nin fiqhi badan laakiin laga qiraa'o badan yahay gadaaluu maraya waxaa laga hadlaya fiqhiga iyo waxaa la sheegaya salaadda haddii waxa salaadda uu yaqaano saasuu yidhi imaam axmed wadaliilu man qaala ana alaqra'a muqadamun waadixun kaas daliilkiisu waa iska cadyahay xadiid abi mascuudin albadri waaye faqad atat alaxaadiidu calaa hada alwajhi waqad ta'awala ashaaficiyu imaamu shaafici marka xadiidkaas oo dhahayo yaumu lqowma aqra'uhum likitaab illaah waxa uu ku fasiray waqad ta'awala shaaficiyu hada clى ana الnabiya salى اllahu calayhi waalihi wasalama kaana mukhaaiban asxaabahu nebigu wuxuu la hadlaayey buu yidhi asxaabtiisa wa asxaabuhu kaana akharuhum qur'aana akharuhum cilma wa fiqha kan ugu qur'aan badan kaana akharuhum qur'aanan wuxuu ahaa akharahum cilman kan ugu cilmi badan waa fiqhan lianna qiraa'atahum kaanat cilma wa camalan buu yidhi iyaga qiraa'adooda waxay ahayd cilmi iyo camal aabada waujiiba hada ibnu rajab marka wuxuu yidhi waxaa lagu jawaabay ana hada khiطaabun caamun waa khiطaab caam ayuu yidhi laysa khaasan bالصaxaabati yaumu اlqowma ayaa leeyihi alqowma marka albaa ku jirto waa cumuumay tusee marka kan labaad waxaa waxaa lagu jawaabay buu yidhi annahu faraqa bayna alaqra'i annahu qadama ama faraqa bayna alaqra'i ayuu kala geeyey iyo qofkii sunnada yaqaanay oo waxauu yidhi ya umu lqowm aqra'uhum likitaab illaah fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaa qiraa'adu hadday ka yihiin sawaa'an jin fa aclamuhum bisunna markaasaa la sheegay axkaamtii iyo sunnadii ayb وأجاaب الإmام أحمد أن تقديiم أbي bكr kanت التنبيه عalى khilaaفaتihi أbu bkر horumarintiisa imaam أحmed wuxuu ku jawaabay wax kalaa loola jeedayo inay noqoto nas laga istinbaado أbu bakr khilaafada in lagu hormariyo ayb فلhذا المعنى qadamhu في الصلاaة عlى الناasi kuلiهim sidaas uga hormariyey buu yihi imaam أحmed isagu marka qال xdثna cبداللh بن يوسف وhو التنيسي qال أخبرnا مالك عن هiشhام بن cروة عن أbيه عن cائشhaةa أم المؤمiنiiن رضي الله عنها أنها qاaلت إنa رasuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم نبgu qاala fي mرضihi jiradiisii dhexdeeda waxa uu ku yidhi muruu أbا bkri أbu bkر fara يuصليi bالناas dadka ayuu tujinayaa yani liyuصli bالnaas dadka ha tujiye qaalat caaishatu caaisha waxaay tidhi ayb qaalat caaishatu qultu waxaan idhi ina abaa bakrin idaa qaama fii maqaamika maqaamkaagii hadduu istaago lam yusmic innaasa dadka ma maqashiin karo min albukaa'i min ajli albukaa ooyin darteed famur cumara cumar far falyusalli linnaas dadka ha tujiyo faqaalat caaishatu waxaay tidhi faqultu lixafsata baa waxaan ku idhi quulii lahu waxaa ku tidhaahdaa ina abaa bakrin abuu bakar idaa qaama fii maqaamika maqaamkaaga hadduu istaago lam yusmic innaasa dadka ma maqashiinayo min albukaa'i ooyin darteed famur cumara cumar far fal yusalli linnaas dadka ha tujiye fafacalat xafsatu xafsa sidii bay yeeshay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi mah ka joog oo ka har waxaas dhaaf inna kunna idinku la antunna idinku sawaaxibu yuusuf ayaa tihiin naagihii yuusuf wakhtigiisii joogay oo naagahaas iyagu naagtii imra'atulcasiis waxay iska dhigtay qof martiqaad samaynayo filxaqiiqana martiqaad ma rabin iyada wax kaley rabteen markaas yuusuf soo hormar tiri farahay iska googooyeen markaase waxay tihi qaalat fadalikunna aladii lumtumnanii fiihi walaqad raawadtuhu can nafsi iyada marka ujeedkeeda saasuu ahay laakiin maxay ku gaartay wax kaloo la fahmaynin muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abuubakar fara dadka ha tujiyo faqaalat xafsatu waxay tidhi licaa'ishata ay ku tidhi maa kuntu aniga maba ahaynba liyusiiba inaan kaa asiibayo o kaa helayo minki adiga xaggaaga khayran inaan khayr kaa helayoba maba ahaynba weligeyba yacnii khayr maba kaa helinba baxar ay gelisayba markahooyada waxay tidhi markaa oradoo saas nebiga ku soo dheh waa nebigana mah buu yidhi ka reebtoon oo hadalkan markuu ku yidhiba waxay tidhi xaggaaga khayr maba ka helayninba awalba ayb qaala marka xadiidkan iyo kii hore waa isku macno qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybun can izuhriyi qaala akhbaranii anasu bnu malikin alansaariyu wa kaana wuxuu ahaa anas tabica anabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga inuu raacay waqadamahu uu u khidmeeyey wasaxibahu uuna la saaxiibay ayb anna abaa bakrin abuu bakar kaana wuxuu ahaa yusallii lahum inuu tujinayo fii wajaci اnabiyi sala اllahu calayh waali wasalam nebiga xanuunkiisii fii muddati wajaci اnabiyi sala اllahu calayh waali wasalam yani nebiga xanuunkiisii muddadaas dhexdeeda alladii xanuunkii oo tuufiya fiihi dhexdiisa lagu oofsaday nebiga xataa idaa kaana yowmu litnayni markay ahayd maalintii isniinta wahum iyaga oo sufuufun safan dadkii fi salaati salaaddii u safan fakashafa annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu fayday sitra alxujrati qolka daahiisa yanduru xaal uu fiirinayo isagoo fiirinaya ilayna annaga xaggeenna soo fiirinayo wa huwa qaa'imunna uu yahay mid taagan kaanna wajhahu wejigiisii sidii isaga oo waraqatu musxafin musxaf warqadiisa oo kale adoo moodaya musxafka waqtigaas waxaa lagu qori jiray maqaar maqaar yacnii markaa musxaf ku qoran yahay oo kale oo dhiig iyo waxba aan lahayn oo yacnii jilicsan xagga jileeca yacnii fi riqati xagga jilicsanaanta iyo quruxda maqaar yacni musxaf oo kale warqaddiis iyaad moodaysa wejigiisa uma tabasama nebigu waa dhoolla caddeeyey uma tabasama waa ilka furayoo wou dhoolla caddeeyey yadxaku isagoo markaa qoslaaya ayb muxuu marka ku qoslayaa waaa waxay yidhaahdeen faraxan biijtimaacihim ku farxayd oo ku farxaayo say u kulansan yihiin cala salaati camalkii ugu weynaa towxiidka kabacdi sida ay ugu midaysan yihiin farxad uu ku farxayo nebiga ayb wa itifaaqi kelimatihim iyo sida ay u midaysan yihiin oo kelmadoodu ay mid u tahay wa iqaamatihim iyo oogidda ay oogayaan shariicatahu shareecadiisa ay oogayaan walihaada istanaara wajhu saasaa nebiga marka u farxay yacnii ummaddii laga soo dhex bixiyey oo isaga keligiis uu ka ahaa qof muslim ah ou sidaas ku soo bilaabay ee uu dacwada gaarsiiyey oo tiro badan oo salaaddii oogaayo shareecadii ilaahay iyagoo midaysan oon iskhilaafsanayn oogaayo ayuu nebiga aad ugu farxay qof kastoo iimaan ku jirana waa ku farxayaa dadka muslimiinta ah markay xaaladdaasoo kale ay joogaan oo qalbigoodu mid yahay oo badankoodu oo hal cibaado uu samaynaayo oo aynan iskhilaafsanayn wuu ku farxaa qof walbana ayb shaqadiisiiyo marka nebigu najaxday waayo waxa uu aad ugu farxay ugu farxayo fahamamnaa waxaan haminay annaan ku dhowaanay yacni an naftatina inaan annagu laftirkeenna fidnowno oo salaaddii yacni khushuucii aan ka baxno min alfaraxi farxad darteed biru'yati اnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga aragtidiisa aan ku farxayno ama biru'yati اnnabiyi aan salaaddii kaga mashquulayno markaan saasaan annaguna ku dhowaanay fa nakasa abuu bakrin abubakar dibdib ayuu usoo gurtay calaa caqibe ayuu usoo dibdib ayuu usoo noqday calaa caqibayhi raajican isagoo ah mid noqonayo calaa caqibayhi ciribtiisa kusoo noqonayo liyasila si uu u gaaro asafa safkii wadanna wuxuu maleeyey ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu khaarijun ila salaati salaadda mid usoo baxayo inuu yahay fa ashaara ilayna anabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebiga waa noo ishaaray an atimuu salaatakum salaadiinna dhammaystirta wuu noo ishaaray an atimuu ay atimuu dhammaystira salaatakum salaadiinna taama yeesha wa arkha sitra daahi ayuu laalaadiyey marka uu sii daayey fatuwafiya min yowmihi maalintiisaasaa nebiga la oofsaday oo uu geeriyooday ayb sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayb oo salaaddaa marka waxaa muuqato nebigu inuunan jamaacadii la tukanin oo markaa maalinkaasna uu dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la oofsaday maalintaas daahiru اlxadiidi wuxuu yidhi ibnu rajab yadullu calaa annahu lam yakhruj ila اlmasjidi walam yusalli maca aljamaacati tilka asalaa ayb laa imaaman walaa ma'muuman waqad qaala bacdu salafi inahu kharaja wasallaa khalfa abi bakrin fi اsafi tilka asalaa wqad dakara anasu ana aakhira salaatin sallaha اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalama fii hawbin mutawashixan khalfa abi bakrin waqad jamaca albayhaqiyu wagayruhu markaa bayhaqi keyrkiis waxay ku jamciyeen markaasi bayna dalika wa bayna xadiidi anas haada biannahu yacnii inuu markaa laalaadiyey daahi wa dakhala ou galay uma wajada khifatan inuu dareemay fakharaja fasallaa khalfa abi bakrin alrakcata ahaaniyata wqada arakcata alatii faatathu bayhaqi isagoo markaas ku jamciyey wuxuu yidhi salaadaas riwaayaadka qaarna waxaa laga fahmay waa tukaday kuwa dhahayo marka wuxuu ku jamciyey waxaa laga yaabaa markaas nebigu inuu culays dareemayo haddana inuu khifo iyo fudayd uu dareemay dib ka helay dabadeed daahi uu iska fayday sidaas marka uu ku soo galay haddana salaadda ragcadii labaad uu la tukaday tii kalena uu markaas soo qalleeyey dadaalkooda ama mid uu dhammaystiray qال xdثna أbو mcmر whuوa cبdاللahi بن cمri qال xdثna cبdالوارث huوa بن سacيid التنوuري الcنbري البصري qال xdثna cبدالعزيز عن أنس qاaل lm yخرج النبي slى الlه عليه لي وsلم nebigii ma soo bixin ثaلaaثan saddex maalmood fauqiimat الصaلاaةu baa la aqimay fadahaba أbuu bakrin abuu bakr wuxuu doonay yتaqadamu inuu hormaro faqاala نabiy الlahi slى الlه عليه لي وsلم nebigu wuxuu dhahay bilxijaabi xijaabkii daahi ayuu sidaa yidhi yani farafacahu korba u qaaday waa kor yeelay qaala bimacnaa min iطlaaqi اlqowli wa iraadati اlficli ayb falamaa wadaxa wajhu الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga wejihiisii markuu soo caddaaday maa nadarnaa ma aanan fiirinin mandaran wax la fiiriyo kaana ahaaday huwa isaguba mandarkaasoo kaana ahaa huwa isaguba acjaba ilaynaa mid xagga yaga loogu yaab badan yahay loogu jacayl badan yahay min wejhi nebiyi sala allahu calayh ali wasalam xiina wadaxa lanaa markuu noo soo caddaaday wejigiisii fa awmaa annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ishaaray biyadihi gacantiisuu ku ishaaray ilaa abii bakrin abii bakr intii kaan yataqadama inuu hormaro wa arka anabiyu sala allahu calayh ali wasalam alxijaaba nebigana xijaabkiibuu sii daayey falam yuqdar calayhi lama awoodsiinin nebiga sal ll slam xataa maanta intuu ka dhintay maba la awoodsiinin inuu soo baxo ilaa uu ka dhintay qaala xadaanaa yaxya bnu sulaymaan qaala xadaanaa bnu wahbin qaala xadaanii yunus can ibni shihaabin can xamzata bni cabdillaahi anahu ahbarahu can abiihi qaal lama ishtadda birasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam wajacuhu nebiga xanuunkiisii markuu ku darnaaday qiila lahu waxaa lagu yidhi fi salaati salaaddii shanigeeda ayaa loo sheegay faqaala waxauu yidhi muruu abaa bakrin falyusalli biاnnaas qaalat caaishatu ina abaa bakrin rajulun raqiiq idaa qara'a haddii uu akhriyo qalabahu lbukaa'u ooyin ayaa ka adkaanayso qaala muruuhu amra falyusallii yacni falyusalli ha tujiyo facaawadathu way kula celisay qaala waxauu yidhi muruuhu fayusallii ina kuna sawaaxibu yuusuf taabacahu الzubaydiyu wabnu akhi الzuhriy waisxaaq bnu yaxya alkalbiyu can الzuhriyi wa qaala cuqaylu wamacmaru can الzuhriyi can xamzata can الnabiy sala اllahu alayh ali wasalam yacnii cuqayl iyo macmar mursal ahaanay ka dhigeen xadiidkii qolooyinkii kalena marka way wasliyeen xadiidkan marka macaanidaas aan soo tilmaannay baa ku jirto oo ah ahlulcilmi waalfadli axaqu bilimaama baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man qaama qofkii istaagay ilaa janbi alimaami imaamka dhinaciisa licillatin cillo darteed dhinaca imaamka dhinaciisa u istaagay licillatin ayuu yidhi marka cilladaas waxay noqon kartaa waxyaaba fara badan qof baa maalan soolaaddii soo galay saf meeluu ka galo waa waayey imaamkii baa yaa taagan keligiis horay inuu intuu soo baxo imaamkii geestiisa istaago waa u bannaan tahay waa licillatin ciladii waay qaala xadaanaa zakariyaa bnu yaxyaa qaala xadaanaa bnu numayr qaala akhbaranaa hishaamu bnu curwata can abiihi can caaishata qaalat amara rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam abaa bakrin nebiga abuu bakr buu amray an yusalliya binnaasi dadka inuu tujiyo fii maradihi jiradiisii fakaana wuxuu ahaa yusallii bihim uu tujinayay dadkii qaala curwatu fawajada rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu dareemay fii nafsihi nafsadiisa uu ka dareemay khifatan fududaan fakharaja waa baxay uu soo baxay faidaa abuu bakrin abuu bakar waaba isaga oo ya-umu nnaasa dadka tujinaayo falamaa ra'aahu abuu bakrin abuu bakar markuu arkay nebiga falamaa ra'aa abuu bakrin markuu arkay hu nebiga ista'khara waa dib maray waa soo dib maray fa ashaara ilayhi nebigu wuu u ishaaray ilayhi ilaa abii bakrin ayuu u ishaarayo an kamaa anta ey kun ahaw kamaa anta sidaa tahay an kamaa anta marka anta waa tafsiiriye waa lianna yacni bacda waxay dhacday wax macna alqowl wax leh oo qaalana aan ahayn xikaayadii macnaheeda leh ishaarada wa anta daa'iman saasoo kale u dhacdo tafsiiriye wa ey ayay ku macnaysan tahay marka an bimacnaa ey ayb an kamaa kunta ey kun ahaw kamaa kunta sidaad ahayd iska ahaw fajalasa abubakar fadligiisay ku tusee marka fajalasa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu fadhiistay xidaa'a abii bakrin abubakar marka ku-aadankiisa ayuu fadhiistay ku-aadankiisa ilaa janbihi oo dhinaciisa ah dhinaciisa xaggeeda dhinaca marka uu ka fadhiistayna dhanka wuxuu ahaa bidix abubakar bidixdiisa fakaana abuu bakrin abuu bakar wuxuu ahaa yusallii bisalaati rasuuli llahi sal l salam abuu bakar wuxuu ku dayanayey oo ku tukanayay salaadda nebiga sal l salam waannaasu dadkana yusalluuna bisalaati abii bakrin dadkuna way tukanayeeno salaadda abii bakaray ku tukanayeen marka maxay noqonay marka salaad maa laba imaam yeelo kartana maya abubakar muballiq uu noqday abubakar maadaama nebigu jiran yahay codka uusan kor u qaadi karin markuu nebigu allahu akbar yidhaahdaba abubakar kor u qaadayo marka dadku waxay ku dayanayeen codka abubakar laakiin salaadda nebigaa qabtay marka imaamnimadeeda meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa imaam masalaha marka meeshaa ka soo baxayso waxay tahay imaamkii raatibka ahaa hadduu maqan yahay ee imaam kale salaadda uu galo kii raatibka ah ha yimaado ma u bannaan tahay inuu imaamnimadii la wareega isaga intuu soo dadka soo dhex galo meeshii uu istaago oo isagii markaas uu imaamnimadii qabto kii kalena ma'muum uu isku bedelo bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin way bannaan tahay qisadaanaana tusaysa qaar kalena waxay leeyihin arrintan arrin nebiga khaas ku ah waay ile nebiga lagama hormari kara isaga abubakar laftirkiisana waa ka yidhi maa kaana yenbagii libni abi quxaafata an yusalliya bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam qaar marka waxay dhaheen arrin nebiga u khaasa waayo dadkan kale iyagu maamuumu iska noqonayaa ee imaam ma aadayo laakiin kaiir min alculamaa waxay leeyiin waa la yeeli karaa waxaa kaloo meeshii ku jirta iyadana laga qaadan karaa qof markii hore niyatul imaama salaad ku galay inuu maamuum noqon karo oo isbedeli karo abubakar niyatul imaamuu ku galay maamuumuu noqday hadda waa kaas dhexbuu iska bedelay wa bilcaksina waa bannaan tahay niyatulma'muum niyatul yacni waxaan ujeedaa ma'muum isagoo ah imaam wou ahaa karan oo salaad hadda adaad gasha adiga niyatul ma'muumnimo ah ku gashay oo salaaddii imaamka ka salaamo noqsada qof kale kuu yimaado kugu soo xirto imaam adoo ma'muum ahaabaa imaam isku bedesha niyadii ilaa waxaaya looma baahna inkastoo imaamka niyadiisu waajibba maba ahan ay leeyihiin fuqahada mas'ale saddexaadna waa ka soo baxee nin salaad munfaridnimo u tukaday ma'muum waa isku bedeli karaa asaynan isagoo salaaddii ku dhex jiro ragcad tukaday tii labaad buu wuxuu arkay qof markaa yacni salaaddii dad salaaddii ku jiro arkay casir ama salaaddii markaa uu tukanayo niyadiisii bis un safkuu galaa niyadiisiina waa markaas wixii ka bilowdo ma'muumu ayb iyadana marka waa waa yeeli karaa hadhow marka haddii salaadda imaamka uu horreeyeyna intii u dhinnayd waa istaaga isaga masbuuqoo kalewa haddii isaga salaadiisii ay horreysay ka waran marka lababa waa u furan tahay imaamkaa markuu dhammeeyo uu istaago ragcada kale u istaago u dambayso inuu isaga iska salaamo noqsado ama inuu ku sugo fadhiga suurooyinkaasna waa qorayaan kutubta yacni fiqiga intuuba marka waa iska bannaan tahay waxa dhanna waxyaabahan xadiidtan iyo meelahaasay ka qaataan وqاaل cqayl iyo mcmr فir meeshaas wuxuu leeya qاal الkirmaniyu alfرق byna riwaayaة الزubaydiyi وbni أkhi الزhriyi وإسxاaq bni yaحyى wa byna riwaayaةi cqayl وmcmr أna الأuulىa midda hore mutaabacaة waayo والثaaniyata midda labaadna muqaawalaة waayo yani tii hore wuxuu yihi taabacahu الزubaydiyu waqaala cuqayl kuwan cuqayl iyo macmarna waqaala ayuu isticmaalay marka wuxuu leeyahay midda hore waa mutaabaco midda dambena waa muqaawala wa muraaduhu bilmuqaawalatina wuxuu ujeedaa alityaanu fiiha bisiiqati qaala ayaa lagula yimi walaysa fi isilaaxi اlmuxadisiina siiqatu muqaawalatin isilaaxa muxadisiinta maba ku jirto wax muqaawala la yidhaahdo wainama asiru fii tarkihi sababku uga tegay marka taabacahu ounan u dhihin ounan u dhihin waa maxay wainama asiru fii tarkihi cadfu riwaayati cuqayl wa macmar calaa riwaayati yuunus waman taabacahu wainama asiru fii tarkihi cadfa masderkaas tarkihidaasaa mafcuul ka dhigana wainama asiru waxay tahay sirta fii tarkihi ka tegistiisa oo muxuu ka tegayna cadfa riwaayati cuqayl wa macmarin in lagu cadfo calaa riwaayati yuunus waman taabacahu annahumaa arsalaa alxadiida labadan xadiidka waa irsaaliyeen wa ulaa'ika wasaluuhu kuwaasna waa wasliyeen marka kulligood taabacahu lama wada dhihi kara marka oo qaabkay u wariyeenaa kala duwan qolana waa wasliyeen qolana way irsaaliyeen oo riwaayada haddaad fiirisaan wa qaala cuqayl wa macmarun can izuhriyi can xamsata can inabiyi buu u boodo waa kaas marka yacni wuxuu ka wadaa taabacahu الزubaydiy wabnu akhi الزuhriy waisxaaq bnu yaxya alkalbiyu wacuqayl wamacmar can الزuhriy wuxuu u dhihi waayey kuwanna waa wasliyeen labadan gadaal uu ka sheegayna waa irsaaliyeen saasaa cadafka u diidda maahane wax muqaawalo la yihaayo ma jirtuu leeyahay ayb jirmaani luqada qaalibka ahaa isaga ayb iyo fiqigi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaama qofkii ay xadiidkii hore waa sharxiisa kii horen gadaal waxyaan uga noqdo ayb markaa wuxuu yidhi fakaana abuu bakrin yusallii bisalaati rasuuli illahi sal l slam wannaasu yusalluuna bisalaati abi bakrin ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man dakhala qofkii galay liyaumma annaasa si uu dadku u tujiyo fajaa'a alimaamu alwalu imaamkii hore uu yimid fata'ahara alwalu kii hore ou soo dib maray ow amase lam yata'ahar ama aanu dib marin jaazat salaatuhu salaadiisu way soconaysaa yacni waa bannaan tahay fiihi caaishatu can ilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam wuxuu leeyahay marka man dakhala qofkii galo liyauma annaasa si uu dadka imaam ugu noqdo fa jaءa alimaamu اlawal imaamulawalka kee oo raatibka waa kii raatibka abaa yimid ayb fata'ahara alawalu awalkan kalena yaa waa daakhilkii waa kii galay sijirma alwaluga hore waa raatibka fata'ahara alawaluna kii salaadda midka hadda ku jiro oo ninkii galay ah uu soo dib maro ow lam yata'ahar ama waa iskaga madax adayg sidiisuu salaaddii ku watay labaduba wuxuu leey waa bannaantahay hadduu gadaal soo maro kan loo banneeyo raatibka ahaay raatibka waa la yeeli karaa raatibku inuu ma'muum iska noqdona waa la yeeli karaa labada waa bannaantahay marka bukhaari waxaa weeyaan dadka qabo qisadu inay caam tahay xukunka khusuusiya inaynan jirin qال xdثna cبداللh بن يوسف qال أخبرnا mالك عن أbي xاaزم عن أbي xاaزم بن dيnاr wa سلمة بن dيnاr وعن سهل بن سعد الساaعدي أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلiه وسلم ذahبa إلى بني cمر بن cوف ayuu aaday ليصلxa baynهm soo u heshiisiiyo waa qoladii masجidu qubaa deganaayeen faxaanت الصaلاaةu saلaadii baa timid fajaءa الmuؤdinu muؤdinkii waa yimid ilىa abi bakrin buu u yimid faqaala waxa uu yidhi atusallii linnaasi dadka ma tujinaysaa fa uqiima aan aqime markaas meeshan dhowr axkaam baa laga qaadanaya midda koowaad waxay tahay salaadda jamaacada in looga daahi karo dad heshiis heshiisiintooda oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa muuqata salaaddii jamaacada inuu ka soo daahay liajli qoladaas isdagaashay soo usoo heshiisiiyo marka islaax bayna annaas cudurdaar oo jamaacada looga daahi karo kow masalada waa laga qaadanaya masalada labaad waxay tahay imaamku inuu shaqadaas la baashiri karo oo dad keliya aanu u diraynin isagaba inuu dadkii toos u dhexgalo oo u heshiisiiyo taana marka waxay tusay heshiiskii inay dadejisaan laga yaabo imaamkii dhammaaya idin yimiday isleeyihiin dadku ayb waxaa kaloo laga qaadanaya awalul waqtigii hadduu soo galo imaamkii raatibka ahayna maqan yahay inaan imaamka raatibka maqnaanshihiisa fadiilada awalul waqtiga loo baahinaynin iyadana waa laga qaadana maxaa yeele imaamka raatibka waa rasuulka waa maqan yahay salaaddii waqtigeedii markii la gaaray aan galnaa laysiiday nebigana kuma qabsanin sala allahu calayh ali wasalam bal riwaayada abi daawuud waxay leedahay nebigaaba kasii dardaarmo wuxuu yidhi haddii aan soo daaho qoladaasaan aadaya haddaan daaho abuu bakar dadka ha tujiye ayuu yidhi nebiga sal l slam meeshaan marka waxaa laga qaadanaya marka imaamka raatibka ah sugitaankiisa iyo waqtiga awalkiisa waqtiga awalkiisa in la galo salaada ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa fa jaءa almuؤdinu ilaa abi bakrin faqaala atusallii linnaasi fauqiima iyadana waxaa laga qaadanaya imaamka raatibka hadduu maqan yahay qofka imaamka la gelinayo muadinka iskale qof walbou iskaga orod ma ahan imaamka raatibka ah waa maqan yahay yaa iskale marka inuu qof qadimo oo hormariyo shaqadaas yaa iskale muadinka muadinka qofkau yihaa hebelow salaadda naga bixi kaasaa gelaya qof dadka ku khasbaayo inuu imaam u noqdo iyo yacnii qofkiio dadku waagii hore mas-uuliyaadka waa ka carari jireen waqtigan laakiin baraka beel yaad mooddaa in lagu jiran waxaan arki jireen dadka ayagoo isu riixriixaya imaamnimadan ayb waqtigaanna waxaa weeyaan ku orod ayay noqoteen qofaan ka bixi karin oo qur-aankii jejebinayo laga yaabo qaar allahu akbarta meeris ku tujinayo meeris qofka ka dambeeya inuu u meeriyo heerkaas joogo salaadaha gelayana waa aragna marka mas-uuliyad wax lagu orda maaha ummadaan mas-uuliyadooda wax sahlan maaha qofka inuu ka furso waayo maahana si kalena ugu orda maaha muwaadinkaa marka iskale dadku waa inay muwaadinka ka dambeeyaanoy sugaan mar haddii imaamku uu maqan yahay diinku marka diin waxaa weeyaan nidaam iyo wax meel mas-uuliyaad kala leh waay mas-uuliyad cidla meel taallo ma jirto muwaadinkaa mas-uulkaa marka arrintaas nebiguna waaba muwaadinkou la dardaarmay xataa cid kale ma dhihin cidaa doontaan iska soo qabta ma dhihin waxaa kaloo laga qaadanayaa faqaala atusallii linnaasi fa uqiima war yani muadinku laftirkiisa inuu usoo bandhigo oo uunan dhihin gal adiga salaada uusan amrinba bandhig ma tujinaysaa dadka aan ku aqimen saas waa marka fa uqiima markaa si aan u aqimo faa u sababiyo waay marka hamsaday cuskatay marka oo shibhu nafyi ah qaala nacam ayuu yidhi abubakar marka ha fa sallaa abuubakrin abubakr waa tujiyey dadkiibu waa tukaday oo dadkiiba u imaam noqday fa jaaءa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama rasuulkii ayaa yimid wاnnaasu fi salaati dadka iyadoo ay salaaddii ku jiraan dadkiina fatakhallasa nebiga wuxuu soo dhex maray fatakhallasa sufuuftii ayuu ka soo takhallusay oo sufuuftiiba dhirir dhirir usoo jeexaya dhirir-dhirir saasuu labalabada isasaas toos buu ugu soo socday ee dhexda sooma marin waxaa laga yaabaa marka inaynan u sahlanayn ballacballac dhirir-dhirir marka xagga dambe inuu ka yimid ayb safkiibuu sidaa yeelay marka fatakhallasa waxaa la yidhi ay fatakhallasa min ashawaaqilina waa layidhi shawaaqishii iyo waxyaabaha buu ka soo takhallusay min shiqi sufuufina waa layidhi safkii soo dilaacinta uu sufuuftii dilaacinayay ayuu ka soo tegey ayuu ka soo dhammaaday xataa waqafa intuu ka soo istaagay fi safi safkii fasafaqa annaasu dadkii way sacad dhabeen ayb wa kaana abuubakrin abuubakarna wuxuu ahaa laa yaltafitu midaan milicsanaynin inuunan milicsanaynin fii salaatihi salaadiisa falamaa akara annaasu dadkii markay badiyeen attasfiiqa sacabdhowgii markay badiyeen iltafata waa milicsaday xoogaa abuubakar markaa isagoon qibladii ka jeesanin ayuu wuxuu is yidhi maxaa dhacay waa milicsaday marka meeshaa marka waxaa laga qaadanaya iltifaatku daruuro iyo xaaje hadday keento dhib ma laha nebiga laftirkiisana mar uu diray nin uu dirsaday uu ciidan iyo sahani wax u dirsaday oo dhanka buurta xaggeeda ka imaanayana salaaddii buu ku jiray waana milicsanaya marka hadday daruuro iyo xaajo milicsigu uu keeno laa baasa tanna macnahaasay culimmadu ku xambaareen ayb waana masale laga qaadanayaba xadiidkan fara'aa rasuula allaahi buu arkay sala allahu calayh waali wasalam rasuulkiibuu arkay fa ashaara ilayhi rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulkii waa u ishaaray xaggiisa animkuth ay umkuth nagaaw oo joog makaanaka booskaaga farafaca abuu bakrin radia allaahu canhu abuubakar wuu kor yeelay yadayhi labadiisii gacmood buu kor yeelay faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey calaa maa amarahu bihi rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama wixii nebiga uu amray isaga ayuu alle ku mahadiyey meeshaa marka waxaa laga qaadanaya fadiilo qofka la siiyey markuu arko inuu ilaahay uga mahad celiyo ile fadiilo weyn waay nebigii inuu yidhaha meeshaadii joogo salaadana tuji wax sahlan maaha ayb waxaa kaloo laga qaadanaya qisada alxamdu lilah salaadda dhexdeeda haddii lagu dhaho inaynan burinaynin maxaa waa dikri salaadda marka waxaa buriyey wax mukhaatabo iyo war yacni sidaasoo kale ah baa salaadda buriyaan maahane dikri ma burinayo subxaana allah alxamdu lilaah haddii uu yidhaahdo ma burinayso salaadan laakiin wixii khitaab u ekaado waa burinayo salaadan assalaamu calaykum baa leey markaasuu yidhi wacalaykum assalaam khitaab maahanoo kaas marka dhinaca dikri waa ka tahay laakiin khitaab waa dadaa lagula warramaa alxamdul qofaa hindhisay alxamdu lilah buu yidhi maka buraysaa isaga maya dikri ilaahay buu sheegay yarxamuka allah laakiin waa khitaab ninkaasaa lagu farax beliyaa waa burinay iyadan macnahana marka xadiidku waa tusaya alxamdu lilahdaas aysa dhibayni uma ista'khara abuubakrin abuubakar markaa sidii ma yeeline dibbou soom waa soo dib maray xata istawaa fi safi ilaa uu safkii yacnii uu kala ekaaday safkii dhexdiisii uu la sinmay dadkii wataqadama rasuulu llahi sal ll slam nebigiina waa hormaray fasallaa nebigu marka waadadka salaaddii buu tujiyey waxaa muuqata marka ragcadii koowaad bay ahayd markaas ragcadii koowaadbay ahayd sida muuqata bacdu ahlilcilmi baa waxay dhahayaan hadday ragco labaadoo kale haddii lagu jiro ama mid saddexaadoo kale lagu jiro yacnii in imaamkii hore uu salaada galo waxay keenaysaa wareer badan oo dadkiio ragcad tukaday hadduu yimaado tii labaad ee uu dadkii imaam u noqdo kii kalena uu gadaal soo maro waxay noqonaysaa in markaas imaamkii iyo ma'muumiintii ay ma'muumiintii salaadda ku horeeyaan ay ka horbaxaan hadhow marka waxay noqonaya ama suga inay sugaan ay fadhiga ku sugaan ama ay iska salaamo noqsadaan walidaalika marka qaar culammada ka mida waxay leeyihin marka sidaasoo kale ay tahay ma la samaynaysaan qisada marka waxay keenayaan cabdiraxmaan ibnu cawf rasuulka markii tabuug ay ka soo noqonayeen xaajuu aaday salaaddiisu waxaa gashay saxaabadii marka waa hormareen oo cabdiraxmaan ibnu cawf ay hormariyeen hal ragco markuu tujiyey tii labaadaa nebiga yimi sal l slam markaas nebigu cabdiraxmaan ibnu cawfna gadaal uma soo bixin nebigiina hore ma gelin dadkiibuu iskala tukaday nebiga cabdiraxmaan gadaashiisuu ku tukaday salaaddii markii laga baxay unbaa la arkay nebigiio ragco u istaageen aaday marka saxaabada u dhibsadeen arrintaas maadaama nebiga ay ka hormareen marka nebiguna wuxuu yidhi dhib inaysan lahayn buu u sheegay laakiin cabdiraxmaan ibnu cawf nebigu ma aragba maba inuu soo inuu nebigii yimid ma ogeyn isagana dee ogaan lahaa marka ma uga bixi lahaa nebiga ma geli lahaa lama oga taas wax dhiba ma laha laakiin nadmiga salaadda un in lala socdo inay sidaas tahay ayb ayb markaa wuxuu yidhi falamaa akara annaasu uma اstaakara abuu bakrin xata istawaa fi الsafi wataqadama rasuulu اllahi salى اllahu calayh wali wasalama rasuulkii waa hormaray fasallaa waa u tukaday oo dadkiina waa tujiyey falama insarafa markuu ka gadoomay qaala waxau yidhi salaaddii ka baxay yaa abaa bakrin abuu bakar oo maa manacaka maxaa kuu diiday an tahbuta inaad sugnaatid id amartuka markaan ku amray faqaala abuu bakrin abuu bakar waxauu yidhi maa kaana libni abi quxaafata ibni abi quxaafa ma ahaanin an yusalliya inuu tujiyo uu tukado inuu tukado beyna yaday rasuuli llahi sal ly slam rasuulka ilaahi hortiisa faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxauu yidhi maa lii ra'aytukum maxaa ii sugnaadayoo lahaantayda ahaadayoon idin arkay akartum inaad badiseen adtasfiiqa sacabdhowga man raabahu shay-un riwaayana man naabahu bay leedahay man raabahu qofkii uu la soo gudboonaado shay-un shay qofkuu la soo gudboonaado uu ku soo dariyo fii salaatihi salaaddiisa dhexdeeda falyusabbix subxaana allah ha yidhaahdo sacabtunka dhaafa fa innahu idaa sabbaxa haddii uu tasbiixsado ultufita ilayhi waa lasoo milicsanaa markaa xaggiisa wa inama tasfiiqu sacabdhowgu linisaa'i baa iskale naaga imaamu maalik meeshan wuxuu yidhi inama tasfiiqu lilnisaa ay min caadati nnisaa waay iyaga laftirkooda salaadda markay rabaan inay imaamka baraarujiyaan subxaan allah bay dhahayaan yidhi ee sacabdhow ma samaynayan xadiidkanna wuxuu yidhi inama tasfiiqu linnisaai ay min caadatihim laakiin riwaayaadka qaar baa diidayo nebigu uu ku kala saaray baa jirto naagta haddii waxay ku soo dariso salaadda dhexdeeda tasfiiq ninkana tasbiix saas u kala reebay ayb tafsiir marka laga xoog badan yahay xadiidkan marka fawaa-idda baa ku jirta ibnu xajarna waa sheegayaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ida stawow hadday ekaadaan fi lqiraa'ati qiraa'ada ay ku ekaadaan oy ku sinnaadaan falya ummahum ha tujiyo akbaruhum kan ugu weyn markaa ugu da-weyn qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala wahuwa abuu ayuub alwaashixiyu abuu ayuub alwaashixiyu qال xdثna xmاad بن زaيد عن أyوبa عن أbي qلاaبةa عن mالك بن الxwayriث qاala qadimna عlى النabiyi slى الlه عlيه aلي وsلم nebigaan usoo galnay wanaxnu shababaة annagoo dad dhallinyaro ah ah falabثnaa cindahu agtiisa ayaan nagaanay naxوa min ciشhriiنa leylaة labaatan habeen ku dhowaad wakaana النabiyu salى الlه عlيه aلي وsلم nebiguna wuxuu ahaa raxiima mid naxariis badan faqaala waxau yidhi low rajactum haddaad laaban lahaydeen ilaa bilaadikum beledkiinna facallamtumuuhum aada bari lahaydeen wax lakaana xasanan sidaasaa fiicnaan lahayd wa muruuhum amra falyusalluu ha tukadaan salaata kadaa salaad heblaayo fii xiini kadaa waqti hebel dhexdiisa wa salaata kadaa fii xiini kadaa waidaa xadarat isalaatu salaadda hadday timaadana falyu-adin lakum ha idiin adino axadukum midkiin walya ummakum ha idiin imaam noqdo akbarukum kan idinkugu weyn xadiidkan marka wuxuu tusayaa waxyaabaha la ysku hormariyo da-da ayaa ka mid a walya ummakum akbarukum laakiin qoladan iyagu waxaa muuqatay qiraa'ada iyo sunnada waa ku sinaayeen iyo hijraduba maxaa yeele hal maray nebigu u yimaadeen hal maray islaameen diintii mar unbay baranayeen marka wax ma kala dheera marka hadday sidaas tahay marka maxaa lagu kala saaraa da-da markaas siniga laakiin hijradaa laga haddii da-da iyo hijrada hijradaa la hormarinaya hadday hijra jirto oo ay soo kala hijrada xaggeeda ku kala horeeyeen meeshaas marka faa-iido ibnu xajar wuxuu ka bixiyey raxiim qowluhu raxiiman faqaala low rajactu fii riwaayati bni culaya wa cabdilwahaab raxiiman raqiiqan ayaa ku jirta fadanna wuxuu maleeyey annaa annagu ishtaqnaa ilaa ahlina dadkeennii iyo reeraheenni inaan u xiisnay ayb wa sa'alanaa wuxuuna weydiiyey canman taraknaa bacdanaa gadaal dadkaan uga soo tagnay fa akhbarnaahu waan u sheegnay markaa faqaala waxau yidhi irjicuu ilaa ahliikum ehelkiinna u laabta faaqiimuu fiihim iyaga la jooga nagaada dhexdooda wacallimuuhum waxbara wayumkinu aljamcu baynahumaa waxaa suurtagala in lagu jamciyo buu yidhi bian yakuuna carada daalika calayhim markii hore nebigu waa u bandhigay calaa dariiqin iinaasi wehel ahaan wehelsi biqowlihi uu yidhi low rajactum haddaad laaban lahaydeen yacni waa iska fiicnaan lahayd id low bada'ahum biاlamri maxaa yeele hadduu markii hore dhihi lahaa ordaha laabta id low bada'ahum biاlamri biاlrujuuci la amkana an yakuuna fiihi tanfiirun marka riwaayadka qaar waxay leeyihi riwaayo waa amray riwaayana waxay leedahay sidii bandhig camalo ugu bandhigay wuxuu yidhi haddaad ciddiinni u laaban lahaydeen waa wanaagsanaan lahayd marka waxaa lagu jamcinayaa buu yidhi markii hore waa u bandhigi waxaa horreeyey cardigii bandhigii maxaa yeelay haddaan iyagoon loo bandhigin haddii la dhihi lahaa laabta baxa inuu eryaayay u malaynayaan inuu agtiisa ka burinayo ka eryaayay u malaynayaan fayaxtamilu an yakuunuu ajaabuuhu markaa uu yidhi reerihiinnii haddaad u tegi lahaydeen yacni waa fiicnaan lahayd waayahay inay dhaheen ay oggolaadeen binacam inay ugu jawaabeen fa amarahum xiina idin markay saa yidhaahdeen kadib ayuu wuxuu yidhi haddaba irjicuu laabta waayahay waiktisaaru saxaabiyi marka saxaabigana muxuu ku gaabsaday calaa dikri sababi اlamri birujuucihim sababta keentay laabashadooda inuu sheega bisuu ku gaabsaday oo waa maxay wuxuu yidhi wa kaana الnabiyu sal l slam raxiiman falabitnaa cindahu yani ehelkeennii inaan u xiisnay buu nebigu dareemay iyo waxyaabahaas ayb calaa dikri sababi اlamri birujuucihim biannahu shawqu ilaa ahlihim duuna qasdi tacliim fiirsa marka raawiguna muxuu sheegay in dad inay wax baraan dad rabo inaynan ahayn iyagu yahay oo ay tahay sababtay u laabteen inay u xiiseen dadkoodii tawaaduca meeshaas ku jira marka ayb duuna qasdi tacliimi huwa ayb lamaa qaama cindahu min limaa qaama cindahu min alqariinati daallati calaa dalika wayumkinu an yakuuna carafa dalika bitasriixi اlqowli minhu sala اllahu calayh ali wasalam wain kaana sababu tacliimihim qowmahum ashrafa fii xaqihim inkastoo iyaga qowmkoodu inay wax baraan qasadkaas iyagu u sharaf badan yahay maadaama dad culamaa ay ka dhigaysa arrintaas haddana sababkii unbuu ku gaabsaday ayb laakinahu akhbara bilwaaqici buu sheegay waaqicii siduu xaalku uu ahaa walam yatasayan bimaa laysa fiihi yani iyaga marka hore niyadooda kuma jirin inay dad waxbaraan oo waxbarasho waxbarid inay u laabtaan laakiin niyadooda waxaa ku jiray inay dadkoodii u xiiseen oo keliya intaas bisuu sheegay marka saxaabigiina iskuma qurxinin waxaan isaga dhexdiisa ku sugnayn oo tawaaducu ka abbaaray walamaa kaanat niyatuhum saadiqatan buu yidhi marka niyadoodii markay ahayd niyo run sheegayso saadafa shawquhum ilaa ahlihim alxada alkaamila fi ddiini wa huwa ahliyatu tacliim iyagu runta iska sheegeen oo ehelkoodiibay u xiiseen laakiin maadaama niyadoodu ay run ahayd ayaa waxaa lagu sharfay inay dadkoodii wax baraan kamaa qaala alimaam axmed buu yidhi marka fi lxirsi calaa talabi alxadiid qofku markuu u dadaalo xadiidka raarraadintiisa wuxuu yidhi xadun waafaqa xaqan xadun waafaqa xaqan waxaa laga yaabaa qofku marka hore inuu xadiidka iska baro cilmi baro uu isleeyahay laakiin markuu cilmigaas barto wuxuu ka waafaqaa marka wuxuu helaya xaq ayb xadun waa dheef cilmulxadiidka waafaqa xaqan oo xaq waafaqay xirsiga xadiidkaa sidaas tarjamadii xadiidku marka way isleeyihiin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa zaara alimaamu imaamku haddii uu ziyaarto qowman qolo fa amahum ou tujiyo mas'alada meeshan uu ka gelayana waxay tahay imaamka haddii uu guri tago ama xaafad uu tago ma waxaa tujinaya qofkii guriga iska lahaa mase imaamkaa hormara ayb masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo qaala xadaanaa mucaad bnu asad qaala akhbaranaa cabdullaahi وهو بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أيا إذن دلبضي فأذنت له وأؤذمي فقال وحويري أين تحب حقات جعشا أن أصلي إن أنت كذا من بيتك بريا أن وجدت كذا فأشرت له حانو إشارة إلى المكان الذي أحبه ماشي أن جعلاء faqaama wuu istaagay wasafafnaa khalfahu gadaashiisaan safannay uma sallama waa salaamo noqsaday wasallamnaa inaguna waa salaamo noqsaday qaalushaahidkii marka waxaa weeyaan imaamku inuu xaafad haddii uu tago isagu imaam ka yahay ibnu xajar wuxuu yidhi qiila ashaara bi hadihi اtarjama ilaa ana xadiida malik bni اlxuwayrif aladii akhrajahu abu daawuud watirmidiy waxasanahu marfuucan man zaara qowman qolo qofkii booqdo falaa yaumahum yuusan u imaam noqonin walyaummahum rajulu minhum maxmuulun waxaa lagu xambaarayaa calaa man cada alimaami alacdam imaamulacdamka wixii ka soo haray lianna imaamulacdamka xaafaddan isaaba xukumee taxta wilaayatihi w isaga marka waa ka gooni laakiin adiga haddaad xaafad kala booqato hagelin salaada dadka guriga iskale una tujiyaan wa qaala zayn bnu lmunayir muraaduhu ana alimaama alacdam ujeedku waxaa weyn imaamka weyn waman yejrii majraahu iyo dadka isagoo makaanu dureerkiisa dureeraayo la midka ah idaa xadara bimakaanin mamluukin laa yataqadamu calayhi maaliku daari aw ilmanfaca wuxuu leeyahay marka meeshii qofku uu lahaa ama madaxda uu ka ahaa haddii uu yimaado qofka guriga iskale iyo qofka manfacadaas iskale meeshaas ma hormaraayo walaakin yenbagii lilmaaliki sidaasu ay tahay ninkii wax iska lahaana waxaa fiican oo u habboon an ya'dana lahu inuu u idmo liyajmaca bayna alxaqayni si uu u jamacsado labada xaq xaqi alimaami fi اtaqadumi wa xaqi اlmaaliki fii manci اtasarufi bigayri idnihi qofkii gurigaan iska lahaa inaan lagu tasarufin idinkiisa la-aantii say labaduba laysu helo kan inuu yidhaahdo waa adiga salaadda naga bixi tarjamada marka xadiidkuna waa isleeyihiin macnahaas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan innamaa jucila alimaamu imaamku waxaa loo yeelay liyu'tama bihi in lagu daydo ayb wasalla anabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigii wuu tukaday fii maradihi jiradiisii alladii tuwufiya fiihi lagu oofsaday dhexdeeda binnaasi dadkii buu tujiyey wahuwa jaalisun isagoo fadhiyo uu tujiyey isagoo fadhiyo ayaa dadku uu tujiyey dadkuna waa taagnaayeen markaas masale marka uu sheegi doonaa ka soo baxaysa oo imaamku haddii uu fadhi ku tukado dadku maxay yeelayaan waa istaagayaan ayaga ninkii awoodo istaagu ku tukada waxayna leeyihiin marka salaadaana nebiga tanaa dembeysay bukhaari iyo xumaydi iyo imaamu shaafici iyo sidaasay qaba wa qaala ibnu mascuudin ibnu mascuud waxa uu yidhi idaa rafaca haddii uu soo kor yeelo madaxiisa qofkii ama uu soo kor noqdo qabla alimaami imaamka hortii hadduu madaxa kor usoo qaado yacuudu waa noqonayaa fayamkutu waa nagaanayaa biqadri maa rafaca intuu kor yeelay qadar la eg uma yatabicu alimaama buu raacayaa markaas masaladan marka waa maxay imaamkaaga hortiis ayaad rukuucdii madax ka soo qaadday ama sujuuddii madax ka soo qaadday imaamkiina waa sujuudsanya sa yeelay laabo ku noqo adiga imaamka ha sugin meesha ha ku sugin ku noqo intii aad ka maqnaydoo kale ku nagaaw ka bacdi imaamka soo raac alfahmi dadka qaarkood waa ka hor maraan mana soo noqdaan sidooda isaga wataan baatil waa salaadii waa bureen leanna maxaa yale laa keligiisna ma tukanin jamaacana lama tukanin salaaddii waa buraysaa wqaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi fii man yarkacu qofka rukuucayo maca alimaami imaamka la rukuucayo rakcatayni laba ragco ayb yani laba rukuuc ay u jeedaa yani salaad laba rukuuc leh waa salaad laba ragca uu leh qofkii imaam la tukanayo walaa yaqdiru aana awoodaynin cala sujuudi sujuuddana aan awoodi karin oo zaxmad iyo ciriiri darteed iyo sujuuddu uu sujuudayaa lirakcati alaakhirati ragcada dambe ayuu u sujuudayaa ayb sajdatayni ayuu sujuudayaa laba sujuudood uma yaqdii wou qallaynayaa marka alrakcata aluulaa ragcadii hore oo iyadu sujuud la'aanta ahayd ragcadii hore sujuud la'aanta ahayd wou soo qallaynayaa bisujuudihaa maca sujuudihaana lala qabo masaladan marka maxay tahay waa masalatu zixaam jumcada iyo meelahaasay fuqahadu ku sheegaan waxay tahay salaaddii waa laba ragco salaad jumca la tukanaya laba ragco waa maalan waa cariiri marka meel madaxii ou dhigo waa waayey muxuu samaynaa qofkan haddii marka uu daydaydo oo intuu rukuucdii ka soo baxay samic allahu liman xamida imaamkiibu imaamku waa sujuudo waa waayey isaga wuxuu yeeli karaa haddii marka intuu imaamku soo qaado madaxiisa markuu sujuudda labaad ka soo qaado soo istaago haddii fursad uu helo labadiisii sujuud ha samaysto imaamka qiraa'ada ha ku soo gaaro wax masbuuqana maaha ninkaas dhib ma laha tiibuu awoodi waayey haddana ayb waa u suurtogeli weysay ragcadii labaadou imaamkii soo galay marka ragcadiisii koowaadna maxaa ka maqan sujuudaa ka maqan sooma ragcadii koowaad laba sujuudaa ka maqan ragcadii labaadou imaamkii ku jiraa waa mutaabacaystay qiraa'adii iyo rukuucdii ayuu sameeyey labaad samica allahu liman xamida ayuu yidhi markaas waqtiga tashahudka ama waqtigii sujuudda hadday sujuud u suuro gasho oo ragcada labaadee imaamka hadday isaga laba sujuudood uga suuro gasho markii imaamka uu la ataxiyaadsado assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah uu yidhaahdo waa istaagayaa isaga hal ragco tukana halkaas ragco marka waa maxay tii hore oo sujuuddu ay ka maqnayd waaye ilaa ragco bilaa sujuuda oo rugni ka maqan yahay ma ansaxayso wax jira ma aha isaga marka saasuu hadda ku wadaa shaaficiyada laakiin waxay yidhaahdaan tanfiix wax la yidhahda rukuucdii hore iyo sujuuddan dambe hal ragca laga dhigaa talfiiq hal ragcay noqonayaan hadhowna marka wuxuu tukanayaa ragcadii labaad waay midda u istaagaya marka u samaynayo ragcadii koowaad iyo sujuuddan baa laysku kabaa hal ragco koowaad ay noqonayaan waxa ka maqanna waa ragcadiisii labaad waay siday ahaataba hal ragco buu la imaanaya waa iska waxayaabaas iska tafanun maahna waxsaa maaha sidaasuu marka yeela meeshaan marka laba mas'ala ku jirto suurada masaladaas masalada labaadoo ku jirtana waxay tahay ragco ay ka maqan tahay rukni uu ka maqan yahay inaynan jirin oo iyada la dhammaystirayo wa fii man nasiya qofkii iloobay sajdatan sajdo qofkii iloobay xataa qaama intuu ka istaagay yasjudu waa sujuudaya isagana waa maxay hadday sujuudi aada ilowday oo aad istaagtay maxaad samaynay sujuuddii ku noqo laa imaw sujuuddii kaa maqnayd ayb sidaas marka yani sujuuddii in la keeno waa iyada taasaa daruuri oo qasab sujuuddaas marka waxay noqon kartaa mararka qaar qofka sujuuddii labaad oo kale u iloobay sujuudda labaad maxaa ka horeeya laakin sujuudda labaad maxaa ka horeeya jalsa bayna sajdatayna ka horeeya oo rukni ah soo maa ayb jalsadaasi marka maxaa iyada laga yeelaya ninkaan sujuuddii koowaad markuu ka soo kacayba waa iska istaagay sujuuddii labaad ma samaynin sujuuddii labaadna jalsaa ka horeyso jalsadaas marka waxaa la leeyahay haddii jalsatul istiraaxa uu sameeyey markuu kacayo haddii jalsatul istiraaxa uu sameeyey iyadiibaa waxay noqonaysaa jalsa bayna sajdatayn isaga marka sujuuddii low toos u aadaa marka hadhow fadhigaas uu markii hore soo fadhiistay oo ku xasilay ayaa wuxuu noqonaa rabiqfirlii fadhigii loo lagu dhexdhahayay jels bayna sajdatayn xaafid alcalaa-ina wuxuu yidhaahdaa salaada niyada hore markaad salaadda niyeysanaysid oo aad salaadda gelaysid oo yani salaad farada inaad tukanaysid oo waxeeda aada niyeysato allah akbar aad tidhaahdid niyadaas waxay shamlinaysaa buu yidhi farad iyo sunno labada marka jelsatul istiraaxo sunno ahayd miyaa awal niye may u baahnaa lahayd awal jalsatul istiraaxada ma awal niye kaaga baahnaa lahayd waa maya soo maha iyada lee ka dhig haddana maxaa yeeley iyadu wax niye u baahan ma ah tii horaa niye u ah waa la fahmaa soo maa qawaacid ulfiqiyahu saas ku dhaha almajmuuc almudhab fii qawaacid ilmadhab kitaab la yidhahduu leeyahay ayuu sidaasuu ku takhriijiyey masaladan haddii laakiin uunan kicin jalsatulistiraaxa hadduunan samaynin sujuuddii buu toos uga kacay hadaa kan marka muxuu samaynaa marka sujuuddii labaadaa ka maqan iyo jalsadii muxuu samaynaa intuunan sujuud aadin intaa fadhiisto jalsa bayna sajdatayn w tii labaad markaas aad ayb saas inuu yeelo marka dadka mararka qaar waa lagu wareeraa qofka imaamku inuu sameeyey imaama sujuud iloobaaya maalan waa ku noqonayaa haddii uu saas yeelay jalsatulistiraxadii uu sameeyeyna iyadaa u noqonaysa hadduunan samayninna waa inuu jalsa bayna sajdatayn la yimaado kadib sujuudii labaad uu sameeyo calaa kullin ma dhacayso salaad yacnii sujuud laga tegey oo sujuudu sahwile loo baahan yahay wax jira maahan sujuudu sahwiga gadaala lagala imaanaya maxaase keenay laakiin sujuudu sahwigaas ziyaadada yartaa salaada soo gashay istaag istaaggaas aada istaagtay iyo noqodkii aad noqotay waa ziyaado soo maha ziyaadadaasaa sujuudu sahwi ka samayna laakiin sujuuddu iyadu laabudda in lala yimaado masaa-ishan oo kalena waa sababka loogu baahan yahay aaraa'da culummada ama aqwaasha culummada adigii waxaa waaye mujtahid ma tihid wixii kuma ijtihaadi kartid nusuuskama soo dhex bixi kartid masaa-isha noocan oo kalea meel kaloo laga fiiriyo oo kutubaha fiqiga aan ahayn ma leh haddii kale jacbur adaa wax jacbursanaya qof marka waxaad arkaya aimmadii diidaayo oo isaga waxaan maxaa u samaysa waa ku ijtihaaday u kule ada ijtihaadkaaga marka muxuu yahay waxbamaba taqaanid ijtihaadkaaga ma soconayo walidaalika in la akhristo kutubtaas yacni waxaan u dardaarmayna waxyaabahaasaa ka mida waa u baahannahay marka intaad adiga yacni aada samayn lahayd ijtihaadkaaga ijtihaadkii salafka inaad raacdaa room leeyayaa diinkii kaaga aqoon badan oo kaagana faham badan ayb bacdunaas marka waxay ku leeyihin aniga salaad shaaficiye ma raba iyo salaad xanaabila ma raba iyo wa ficlan waxaa laga yaabaa salaad fulaani oo isla tukanayo ayb oo waaxid min alculamaa un inuu ka qaatay isna salaadda sida loo tukado marka ceeb ma leh qofkay wax ka qaldan yihiin waxaa la yidhaahdaa waxaan qalad waaye masalada madhabku kuma saxsana ani saanaan uga tegey daliilkaanaan uga tegey dartiis bis laakiin salaad heblaaye ma tukanayo mid heblaaye iyo adu mid kale le tukanaya kor iyo hoos salaad adi lagu waxyooday ama aad nebiga toos uga qaaday ma tukanaysalidaalika bukhaari ictinaa uu siinayaa aaraa'dan culummadan marka xasanulbasri sidaan uu yidhi iyo masaa-ishan uu bixinayo kutubtana waa ku qoran yihin kitaabka meelaha jumcada iyo gaar ugu sheegaan fuqahada sababtoo ah jumcada iyadaa halis u ah zaxmada maadaama zaxmadu ay madinna u tahay abwaabta salaada jumcaday ku sheegaan minhaajkuna meeshaasuu ku dhigay qaala xadaanaa axmed ibnu yuunus ayb sujuuddan ilowgeeda iyona mubdilaadka iyo meelahaasuu ku dhigaan ayb iyadoo weli intan ka badan oo laba la iloobay saddex haddii la iloobo afar haddii la iloobay iyu dhigaya xataaayb qofka wuxuu isleeyahay afar sujuud nin iloobay salaad maba ku jire iyagu marka waxay ku xambaarayeen qof sujuuddiisu saxiix aynan ahayn oo salaadda dhexdeeda ku ogaaday laba sujuud saddex sujuud inay kaa qaldantahay haddaa ogaatay jahlina markaa ama ogaan la-aan ay kaaga qaldanaatay saas markaasoo kale la isticmaala qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wahuwa alyarbuuciyu qaala xadaanaa zaa'idatu can muusa bni abi caaishata can cubayd illaahi bni cabdillaahi bni cutbata qaal dakaltu calaa caaishata caaishaan u galay faqultu waxaan idhi alaa tuxadisiinii miyaadan ii sheegaynin can maradi rasuuli llahi sal l slam nebiga jiradiisii qaalat balaa bay tiri inaanan kuu sheegin iska daaya waa kuu sheegaya faqula anabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigii baa cuslaaday faqaala waxa uu yidhi taqula marka waa facula afcaal yacni waxaa weeyaan sajiye iyo waxaas leh faqula anabiyu sala allahu calayh waali marka mafcuul ma u baahnaba nebigii baa cuslaaday faqaala waxa uu yidhi asalla annaasu dadkii ma tukadeen qulnaa laa maya baan dhahno hum yantadiruunaka way ku sugayaan hum iyagu yantadiruunaka way ku sugayaan qaala waxa uu yidhi dacuu liimaan biyo ii dhiga fi lmikhdabi baafka iigu shuba biyo qaalad waxay tihi fafacalnaa waan samaynay faktasala waa qubaystay qubayskan marka sunnow qofka haddii uu miir daboolmo iyo xanuun ka bato inuu qubaysto weysada unbaa waajib ah fakhtasala wuu qubaystay fadahaba wuu tegey liyanuu'a ayb si uu u hinqado oo u kaco fadahaba wuu tegey markaa liyanuu'a si uu yacnii dhib ugu kaco oo si dhiba ugu hinqado fa uqmiya calayhi waa la miir daboolay uma afaaqa waa soo miirsaday faqaala sala allahu calayh waali wasalama asalla annaasu qulnaa laa hum yantadiruunaka yaa rasuula allah qaala dacuu lii maaan biyo ii shuba ii dhiga fi lmikhdabi baafka iigu shuba qaalat faqacada wuu fadhiistay faاktasala wuu qubaystay uma dahaba liyanuu'a faugmiya calayhi uma afaaqa faqaala asalla annaasu qulnaa laa hum yantadiruunaka yaa rasuula allah faqaala dacuu lii maaan fi lmikhdabi faqacada faاktasala uma dahaba liyanuu'a faugmiya calayhi uma afaaqa faqaala asalla annaasu faqulnaa laa hum yantadiruunaka yaa rasuula allah wannaasu cukuufun dadkuna ay yihiin kuwa negi ah fi lmasjidi masaajidka ku negi ah yantadiruuna annabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga ay sugayaan lisalaati alcishaai alaakhirati cishihii dambe salaadeeda fa arsala annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu u cid diray ilaa abii bakrin abubakr bian yusalliya binnaasi dadka inuu tujiyo faataahu rasuulu baa u yimid faqaala ina rasuula allahi sal l slam ya'muruka an tusalliya binnaas nebigu wuxuu ku farayaa inaad dadka salaaddii tujisid faqaala abuu bakrin abuu bakr waxauu yidhi wakaana rajulan raqiiqan buu ahaa nin jilicsan buu ahaa qalbi jilicsan yaa cumaru cumarow salli binnaas dadka tuji faqaala lahu cumar cumar waxa uu ku yidhi anta axaqu bidaalika adaa ku xaqnimo badan fasallaa abuu bakrin tilka alayaam abuu bakr maalmaha ayuu tujinaya uma ina anabiya sala allahu calayh ali wasalama nebigu wajada min nafsihi nafsadiisa wuxuu ka dareemay khifatan fudayd fakharaja bayna rajulayni laba nin dhexdood xaal uu yahay ayuu ku soo baxay axaduhuma alcabaas midkood ou cabaas yahay lisalaati duhri salaadii duhur wa abuu bakrinna yusallii binnaas uu tujinayo falamaa ra'aahu abuu bakrin abuu bakr markuu nebiga arkay dahaba wuxuu doonay liyata'ahara dahaba uu tegey liyata'ahara si uu usoo dib maro fa awma'a ilayhi uu u ishaaray waxaa u ishaaray annabiyu sala allahu calayh ali wasalama bian laa yataahara inuunan dib usoo marin usan soo dib marin dibdib usoo bixin qaala waxa uu yidhi ajlisaanii ilaa janbihi dhinaciisay fariisiya fa ajlasaahu ilaa janbi abi bakrin bay fariisiyeen qaala fajacala abuu bakrin abuu bakr wuxuu gudagalay yusallii inuu tukanayo wahuwa ya'tamu ouna ku dayanaya bisalaati اnebiyi sala اllahu calayh ali wasalam wاnnaasu dadkiina bisalaati abi bakrin ay ku dayanayaan wاnnabiyu sala اllahu calayh ali wasalamna qaacidun nebiguna uu yahay markaas mid fadhiyo qaala cubaydullaahi fadakaltu calaa cabdillaahi bni cabaas baan u galay faqultu lahu waxaan ku yidhi alaa acridu calayka ma kuu bandhigaa maa xadatatnii caaishatu caaisha waxay ii sheegtay can maradi nebiy sala allahu calayh ali wasalam ay iiga sheegtay yani cilmi kalow sii raadinaya hadday wax ka dhiman yihiin haddii wax lagu daraayo marka wixii aan bartay qofku marka wuxuu bartay inuu qof yaqaano u sheego si looga saxo wixii saxa iyo wixii kale wixii siyaado u baahanna loogu daro hadda wax laga saxayaa ma lehe qaala waxa uu yidhi ibnu cabaas haati kaan buu yidhi marka facaradtu calayhi xadiidaha baan u bandhigay famaa ankara minhu shay-an waxba kama inkirin hayra annahu qaala laakinahu qaala waxa uu yidhi asammat laka arajula aladii kaana maca alcabaas ninkii cabaas maciisa ahaa makuu magacowday qultu waxaan idhi laa maya qaala huwa caliyun cali waayo ziyaadadaas ugu daray faa-iido wa hadaad qof marka wax ka barato mid kale aa u tagto ziyaadaha ka helay kitaabkan hadaad mar akhrisato marna qof kale ka dhegaysatid faa'iido hor laha ku jirta dadku isku mawhibo maaha isku cilmi ma aha isku nashaad ma ahan markaas yani kitaabkan waa akhristay un ha joogin mar walba faa'iido badanaa kaaga maqnaanaysa qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maalikun can markaa maxalushaahidku waxaa weeyaan nebigu dadku wuxuu tujiyey salaadiisii ugu dambaysay isagoo fadhiyo qال xdثna cبdاللh بن يوسف qال أخبرnا mالك عن هiشhام بن cروة عن أbيه عن cائشhaةa أm المؤمiنiiنa أنهa qاaلت صلىa رasuل الlahi صلى اه وسلم nebigu wuu tukaday fيi beytii buu ku tukaday gurigiisa wahuwa shaakin isagoo markaa sheeganayo xanuunsanayo wahuwa shaakin isagoo shakisan maahan taas maxay noqonay marka wahuwa shaakin waa shidnaana kaafka shaka yashuku fahuwa shaakin shaakin shaakiyun ayb hadda laakiin waxaa waaye yashkuu shakaa yashkuu fahuwa shaakin shaakiyun faacilun wahuwa shaakin isagoo markaa yani tanwiintana marka ciwad waaye ya-daas maqane ciwad ka tahay wahuwa shaakin fasallaa jaalisan isagoo fadhiya fasallaa wuu tukaday jaalisan isagoo fadhiya wasallaa waraa'ahu gadaashiisana qowmun baa ku tukadeen qiyaamun iyagoo xaala kownihim ay yihiin marka qaa'imiina fa ashaara ilayhim waa u ishaaray nebiga an ijlisuu fadhiista falama insarafa markuu ka gadoomay qaala waxau yidhi innamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelay liyutama bihi in lagu daydo fa idaa rakaca farkacuu wa idaa rafaca farfacuu hadduu soo kor noqdo markaa kadib kor noqda wa idaa sallaa jaalisan fadhi haddii uu ku tukadana fa salluu juluusan idinkana fadhi ku tukada xadiidkan marka markii hore saasay ahayd markii dambe midkan soo socdaa sheegaya qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa malikun can ibni shihaabin can anas bni malikin ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wali wasalam rakiba farasan nebiga faras ayuu koray fa surica canhu waa laga legday markaa fa surica canhu waxaa laga tuuray faraskii xaggiisii fa juxisha waxaa la dhaawacay shiquhu layman dhinaciisa midig fa sallaa salaatan buu tukaday salaad min asalawaati ka mid a huwa qaacidun isagoo fadhiyo fa sallaynaa waraa'ahu gadaashiisii ayaanu tukannay qucuudan annagoo fa fadhinno falama insarafa qaala waxa uu yidhi innamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelay liyutama bihi in lagu daydo fa idaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman istaag hadduu ku tukanaya istaag ku tukada faidaa rakaca farkacuu waidaa rafaca farfacuu waidaa qaala samica allaahu liman xamidah faquluu rabbanaa walaka alxamdu waidaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman waidaa sallaa jaalisan haddii uu ku tukadana fasalluu juluusan ajmacuun idinkoo dhan fadhi ku tukada qaala abuu cabdillaahi imaamu albukhaari marka wuxuu yidhi qaala alxumaydiyu waa sheekhiisa abubakr alxumaydi saaxibu limaami shaafici qowluhu idaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan wa huwa fii maradihi alqadiim jiradiisii hore ayay ahayd horraysay uma sallaa bacda daalika markaa kadib annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii wuu tukaday oo dadkii buu tukiyey jaalisan isagoo fadhiyo waannaasu dadkana khalfahu gadaashiisa qiyaaman iyagoo taagtaagan xaal ay yihiin lam ya'murhum ma ounan amrin markaas nebiga bilqucuudi inay fadhiistaan wainamaa yu'khadu waxaa la qaataa bilaakhiri falaakhiri sunnada nebigana waxaa la qaataa tan dambe hadba mid midda ay ka dambayso yacnii kaana wuxuu leeyahy marka middaasaa horreysay middanaa dambaysay tan dambaa la qaadanaa marka lixtimaali naskhi min ficli nabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka meeshaa isaguna marka saasuu ku istimbaaday imaamu albukhaari laftirkiisana sidaas ayuu qabaa midan dambe marka bukhaari madhab ahaantiisu inay sidaas madhabkiisu uu yahay buu ku ishaaraa imo badanaana sidaas qabto imaam axmedse isagu sidaasi ka duwan oo qabaa waan ka hadalnay oo waa tilmaamnay maxalu shaahidkana marka xadiidka inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi weeyaan وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد